isbeddelkii kadib dowladdegaanka soomaalida waxaa jira dhallinyaro badan oo isugu jira qurbajoog iyo kuwo qaranjoog ah kuwaas oo la imanaya fikrada cusub oo maalgashi ah iyagoo markaasi ka faa'iidaysanaya fursadaha maalgashiga ee ka jira xilligani dowladdegaanka soomaalida haddaba magaalada jigjiga ee caasimada dowladdegaanka soomaalida waxay ka hirgeliyeen dhallinyaro u dhashay deegaanka warshad nooceedu casri yahay oo soo saaraysa calafka xoolaha islamarkaana lagu magacaabo barqamaal warshadan ayaa waxay maalinkii soo saari kartaa shan boqol oo kiintaal oo calaf ah oo lagu quudin karo meesyada kala duwan ee xoolaha la dhaqdo munaasabadda hirgelinta warshadani waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay dowladdegaanka soomaalida iyo hay-adda u s aid oo iyadu taageero ka siisay dhalintani warshadani markaasi hirgeliyey dhanka dhaqaalaha cumar faaruuq warfaa waa wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida waxa uuna idaacadda v o a uga waramay ahmiyadda warshadan iyo waxa ay kusoo kordhinayso deegaanka aragnaa wax fiican oo soo kordhay waxayna soo kordhin doontaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay shaqa abuur iyo inaad og tahay mooye muddooyinka dambe waxaa jira isbeddel ku imanaya qaabka xoolaha loo dhaqanayo deegaankeenna magaalooyinka waaweyn ee jigjiga dhagaxbuur qaybuda hargoday waxaa jira xoolo lagu calfiyo oo bannaanka lagaga keena caanahooda tii waxaad moodaa aw mararka qaar waxaa ku iman jira caqabad xagga calafka oo kale ah marka shirkadani waa shirkad ka mid a shirkadaha soo saari doona calafka ay xoolaha nooca oo kale lagu calfin karo waxaa kaloo iyadana dee sida presentationka ka muuqatay ay soo saari doonaan calafka xataa digaaga iyo xoolaha noocyadooda kala duwan oo adhiga iyo lo-duba ku jiraan marka calafka wakhtiyada jiilaalka oo kale gabaabsi noqon jiray ee laga keeni jiray meelo badan oo deegaanka ka fogfog marka qaar laga soo dhoofin jiray ayaa hadda kadib wuxuu noqon doonaa mid si fudud looga helo suuqa magaalooyinka waana shaqa abuur fiican oo dhallinyaro soomaaliyeed isku dayeen waana isbeddelka xagga ganacsiga iyo furfuraanta brivate sectorka ee isbeddelka kadib yimid scott haglander waa madaxa hay-adda gargaarka u s aid ethoobiya ayaa madasha ka sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in deegaanka uu marar badan yimid mashruucanna ku tilmaamay mid ahmiyad weyn ugu fadhiya bulshada xorodhaqatada ah ee deegaanka socdaalkanagani waxa uu ahaa mid wanaagsan oo wata laba fursadood oo ay midi tahay halkan aan joogno oo ah goob cusub oo soo saaraysa markaasi calafka xoolaha oo la dhaho barqamaal waxayna soo saaraysaa calafka xoolaha warshadani oo ahaa mid sida caadiga ah ka yimaada deegaanka dibaddiisa dhab ahaantii maadaama hadda calafka halkan lagu soo saarayo waxa uu yarayn doonaa ayuu yidhi mas-uulku kharashaadka ku bixi jiray sidoo kalena qiimo jaban ayay ku helayaan ayuu yidhi bulshada xoolodhaqatada ah iyadoona islamarkaana uu yahay mid tayo sare leh siciid jamaal waa mid ka mid ah dhallinyarada hirgelisay warshadani calafka xoolaha waxaana weydiiyey waxyaabaha ay qabanaysa warshadan isagoo geesta kalena xusay in ay shaqa abuur u sameeyeen dhallinyaro soomaaliyeed calafka waxaan samaynaynaa calafyo kala duwan waxaan samaynaynaa qaybta caanaha qaybta naaxinta qaybtii digaaga qaybta sablemantiga qaybtii murakaska marka qaybta sarvivalka iyo abaaraha iyo barnaamijyada noocaasa markay abaaruhu jiraan xoolaha la nafaqaynayo la ilaalinayo bartusha garaynayso inay sii jiraan xoolihii waxyaalahaasoo dhan ayay soo saaraysaa dhankan shaqabuurka ah waxaan rajaynaynaa in ka badan boqol boqol qof inay shaqaabuur u samayso siyaabo kala duwan tusaale ahaan annaga alaab baan soo gadanaynaa beeraleydaan ka soo gadanaynaa lacag baa la siinayaa ganacsatada baabuurta laga soo kiraynaya shidaal baan isticmaalaynaa waxaanu isticmaalayn alaabtaan soo saarnaa dadka kasii iibinaynaa kuwa soo gada ayaan kasii gadaynaa marka waxaas oo dhan waa shaqa wax badan bay kusoo kordhinaysaa deegaanka gabagabadii munaasabadan dhankooda waxaan waraysi la yeeshay qaar ka mid ah dhalinta shaqa abuurka ka heshay warshadan bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa cabdiraxiin yaasiin cabdi waxaan ka tirsanahay shaqaalaha howlwadeennada shirkadda barqamaal feed processing bosishinkaygu waxa weeye operation manager shirkadda waxay qaabilsan tahay ama soo saartaa naaxinta iyo caanaynta xoolaha shirkaddu waa shirkad ahmiyad weyn u leh deegaanka waa shirkaddii ugu horreysay oo laga furo deegaanka laga faa'iidaysto waxyaabaha aan isticmaalno waxaa ka mida waxyaabaha ka soo baxa dalka sidaa daraaddeed waxaan soo saarnaa markaa calaf kaasoo waxa weeye xoolihii wax walba u qabanaya haddii cayilin noqoto hadday noqoto waxa weeye caanayn hadday noqoto korriimo maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga